بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeena saaka uu ka bilaabmayaa xadiidka boqol iyo koob iyo soddonaad can abi hurayrata abi hurayre waxa uu bukhaari ka wariyey radia allaahu alla raalliha ka noqdo canhu abi hurayre can innabiyi nebiga waxa uu ka wariyey sala allahu calayhi wasalama qaala inuu nebigu yidhi qaala waxa uu yidhi sulaymaanu bnu daawuuda nebi sulaymaan oo ina nebi daawuudihi waxa uu yidhi calayhima asalaamu labadoodaba korkooda nabadgelyo iyo badbaada ha ahaatee waxa uu yihi sulaymaan ibnu daawuud la atuufanna wallee waan ku wareegi oo waan ku wareegi alleylata caawa calaa mi'ati imra'atin boqol haweena aw tiscin wa tisciina ama sagaal iyo sagaashan imra'atan oo haweeno ayaan caawa ku wareegi oo kulluhunna dhammaantoodba ya'tii ay la imanayaan bifaarisin mid fardafuul ah kaasoo yujaahidu jihaada huwa faarisku fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa u jihaada alla dartii u dagaalamo oo u jihaada faqaala dabeed waxa uu ku yidhi lahu sulaymaan saaxibuhu saaxiibkiisii ag taagnaa waxa uu ku yidhi markaa ma malagba ma qof kalaa lama caddayn ciddii uun suxbadiisa ahayd ee ku dhoweyd ayaa ku tidhi in shaaa allaahu allaah hadduu doono falam yaqul sulaymaan ma odhan in shaaa allaahu alla hadduu doono ayay la iman raggaas ma odhan sulaymaan falam yaxmil mabay uuraysan oo wax ma qaadin minhunna haweenkii xaggooda kama uuraysan ilaa imra'atun haweeney mooyaane waaxidatun oo keli ah haweeneyda oo jaa-ad la timid bishiqi rajulin nin jeexii la timid iyaduna wax dhicisoon dhammays ba ahayd waladii allihii baan ku dhaartay nafsu muxammadin nebi muxamed naftiisu ay ku sugnayd biyadihii gacantiisa eh allaha nafta nebi moxamed ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee baa rasuulku yihi low qaala hadduu nebi sulaymaan odhan lahaa in shaaa allaahu oo markuu lahaa kulluhunna ya'tii bifaarisin yujaahidu fii sabiili illaah boqol haweenaan caawa isku mari oo dhammaantood dhala ama la yimaada nin fardafuula oo alla dartii u jihaada sidaa markuu lahaa hadduu raacin lahaa in shaaa allaahu la jaahaduu waa jihaadi lahaayeen fii sabiili illaah ilaahay jidkiisay ku jihaadi lahaayeen macnaha meesha waxaa ku qadaran mid walba intay nin fardafuula la timaado ayuu mujaahid noqon lahaa ilan jaahadu waxay ka imanaysaa ama ka ratibmaysaa dee marka hore inay mujaahidka dhalaan marka kulligoodba nin fardafuuloo mujaahida intay dhalaan ayaa dhammaantood ay jihaadi lahaayeen weeyaan macnuhu waxa uu yihi allah naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee hadduu sulaymaan in shaa allahu odhan lahaa la jaahaduu waa jihaadi lahaayeen fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa ayay ku jihaadi lahaayeen caza wuu qaalib ahaaday rabbi oo wajalla wuu weynaadaye fursaanan xaale ay yihiin kuwa fardafuul ah ajmacuuna dhammaantood waa jihaadi lahaayeen oo ajmacuuna waxay ta'kiid u tahay damiirka lajaahaduu ee faacilka ah oo lajaahaduu ajmacuuna dhammaantood waa jihaadi lahaayeen hada alxadiid waxaynu ka qaadanaynaa awalan fadliga iyo barakada in la yidhaahdo in shaa allah waayo wax kastoo adduunka ama kownka ka dhacaya dhib iyo dheefba wuxuu ku xidhan yahay doonista alle subxaanahu wa tacaala oo ilaahay subxaanahu wa tacaala mulkigiisa uu leeyahay ciriya dhulba kama dhaco waxaan u doonin maa shaaa allaahu kaana wamaa lam yasha lam yakun wixii alla u doonaa ahaada waxaan u dooninna ma ahaado ma dhaco marka waxaynu ka qaadanaynaa dee muhiimadda ay leedahay markaad leedahay waxbaan samayn doonaa sababta uun ha isku hadlayn iyo awooddaada iyo tamartaada ee waxaad tidhaha kol hadduu shay mustaqbali oo kugu soo socdo uu yahay sidaasaan yeeli hadduu alla doono marka barakadiina way ku jirtaa ilaahayna waa kuugu fudaydinaya inaad tidhaahdo sidaasaan yeeli in shaa allaahu qur-aankana waa ku soo aroortay oo rabbi waxau yihi walaa taquulanna lishayin inii faacilun dalika hadaa ilaa an yashaa allah yacnii ha odhanin shay sidaasaan berri yeeli adigoo ku xidhay ilaahay doonistiisa mooyaane oo mashiicada alleh inaad isku xidha mooyaane aduu haysu tiirinoo anaa yeeluuna ha odhan laakiin waxaad tidhaahdaa sidaasaan yeeli in shaa allaahu ku xidh sulaymaan ibnu daawuud isna nebi buu ahaa aabbihii daawuudna dee nebi buu ahaa laba nebi oo nubuwada iyo mulkigaba rabbi u kulmiyaba ahaayeen waxaa laga qaadanayaa quwat lambiyaa fii mucaasharati annisaa dhaqanka haweenka awoodda ilaahay u geliyey ambiyada oo sida ay iimaankooda iyo cibaadada ay xoog iyo tamar badan ugu leeyihiin ayaa xagga haweenkana awoodda iyo quwada la geliyey dadka kale ay kaga sarreeyaan bal hadduu qiyaas boqol haween ah ayaan habeen isku mari waa quwa aada iyo aada u culus nebiguna sala allahu calayhi wasalam sidaasuu qawi u ahaa nebigeennuna caleyhi afdalu salaati wasalaam oo yacni habeenada qaarkood sida axaadiida qaarkood ku sugnaatay yacni waxa weeyaan dee hal habeen ayuu haweenkiisoo dhan isku mari jiray marka waa quwat lambiyaa nebi sulaymaan iyo nebigeenna moxameda sala allahu calayhi wasalam iyo guud ahaan ambiyadaba halkaa culimmadu waxay ka qaataan kulla man kaana atqaa lilaahi kaana aqwaa shahwatan yacnii nin alle ninka ilaahay u cabsi iyo cibaado badan shahwada iyo awooddiisa raganimana ta dadka kale waa ka waa ka adag tahay sababtana culimmadu waxa ay ku sababeeyeen dee ninka taqiga ee rabbi ka baqanaya xooggiisa wuu marxinayaa waanu ururinayaa meel bannaanana ku beytimaali maayo ku baabi'i maayo waxa weeyaan cawro iyo dumar iyo wax laga xarimay dee eegi maayo xaajadiisa meel xaaraana ku gudan maayo xalaal ayuunbuu la sugayaa taa markaa waxaa ka ratibmaya xooggiisii oo isku duuban oo kaydsamay oon meel xun lagu bixin ayaa xalaasha uu ku bixinayaa sidaa darteed ayaanu qof alla ka baqanayo oo dhowrsooni aanu dadka kale ula mid ahayn oo uga xoog iyo tamar iyo awood badan yahi waana mujarab arrintaas oo qofka dhowrsoon ee alla yaqaanka ah inuu awood ama waxa weeyaan rujuulo ama raganimo ama gogol ka cawdaa way adagtahy ama way yartahay waa naadir qofuun dee waxa weeyaan biqadar illaah xanuun ama cillo kale kusoo darista mooyaane laakiin alxukmu lilghaalib sida haalibka ah dadka dhowrsoon awooddooduna waa dhammaystiranta waxba kama dhinna waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa yacni waxa weeyaan alkinaayatu cama yustaqbaxu tasriixu bih waxa in afka lagu ballaadhiyo dadku ay dhibsadaan caada ahaan in la sarbeeboon la sarin oo iminka muu odhan waan u galmoonayaa ama waan jimaacayaaye la atuufanna waan ku wareegi doonaa dawaafkuna waa kinaayatun can iljimaac waxaa lagu sarbeebayaa jimaacii qur-aankana waa idinka arko taabashuu ka cabiraa masi min qabli an tamasuuhunna aw laamastum nisaa markaa lamsiga iyo masigu waa kinaaya can iljimaac marka qofku waxyaabaha dee in afka lagu ballaadhiyo la dhibsanayo inuu ku ballaadhiyo uun maahee edabtu waxay ku jirtaa sarbeebta in la sarbeebo qur-aanka iyo sunnada caadadooduna waa kinaayaadka iyo sarbeebta wax alla wixii afka aan lagu ballaadhin karin in la sarbeebo can anas bni maalikin anas ibni maalik waxaa laga wariyey can اnabiyi nebiga waxa uu ka wariyey salى اllahu عalayhi wasalam qaala inuu yihi aلطaacuunu shahaadaة likuli muslim marka xadiidkaa hore cafwan mashiicadu ama in shaa allaahudu dee raadka ay leedahay waxa kuugu daliila nebigaa ilaahay ee ambiyada ilaahay uu doortay qiimaha badan ka mid ahaayo sulaymaan ee yidhi boqol haweenaan isku mariyo mid walba ay mujaahid alle dartii u duula dhasho dee nebigu waxa uu yihi in shaa allaahu hadduu odhan lahaa arrintaasi waa u rumoobi lahay laakiin maxaa seejiyey wixii uu doonay uu ku hamiyey inuu waayo in shaa allaahudaasi an la waafajina aanu odhan marka waxa suurowda dee wax yar oo inaad tidhaahda ay kuu fududahay haddaad fudaydsato inuu khayr fara badan kugu seego wax badan aad ku weydo waxaad yacni inaad tidhaahda ay kuu fududayd sida mashiicadaas oo kale midda kale waxaa laga qaadanayaa jawaadu irsha yacni jawaazu irshaadi ahli lfadli waalkaram yacni dadka ahlufadliga ee maqaamka sare leh in la tilmaami karo la tawjiihin karo hadday wax seegaan oo saaxiibkii wuxuu ku yidhi in shaa allaahu wuxuu rabaa sulaymaan inuu xasuusiyo laakiin ama maba maqlinba sulaymaan xasuusinta ama wuu sahwi labaduba waa suurtagal midda kale waxaa kaloo laga qaadanayaa qaabka edabtale ee dadka ahlu fadliga ee yacni derajada sare leh sida loo baraarujiyo markaa muu odhan iminka amar mutuxan kumuu wajahinoo qul in shaa allaahu muu odhan laakiin wuxuu ka ag yidhi un faqaala lahu saaxibuhu in shaa allaahu xataa amar ma siin oo qul ma odhan marka waa baraarujin edab ku dheehanta iyo xurmo waa si latifan oo dareensiinun bal inuu xasuusiye uun ayuu in shaa allahu u yidhi marka yaa ku yidhi ma malag ag joogay ma cid kale yacni waxa weeyaan midna meesha kuma cadda labadaba waa ku suurtagal waa ixtimaal marka qofka dee maqaamka sare leh waa la baraarujin karaa laakiin biadab iyadoo adab ku dheehan iyo xurmo adoo xurmaynaya can anas bni maalikin waxaa laga wariyey can inabiyi nebiga waxa uu ka wariyey sala allahu calayhi wasalam qaala inuu nebigu yidhi adaacuunu taacuunku shahaadatun waa shahiidnimo oo likulli muslim muslim kasta ayuu shahaado u yahay taacuunkuna dee waa cudur cudurada dadka lagu imtixaamo ama ku dhaca ka mid ah oo sida xadiida qaarkood ku soo aroortay nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi wuxuu ahaa cadaabun yabcaduhu llahu calaa man yashaau min khalqih daacuunku wuxuu ahaa cadaab ilaahay ku sallida ciduu doono addoommadiisa ummadihii hore fajacalahu raxmatan lilmu'miniin ummaddan mu'miniinteeda naxariis baa looga dhigay iyo raxmad ay hadday ku sabraan ajar iyo abaal ku helaan aakhiro marka daacuunkaas ciddii uu ku dhaco ee ku dhimata ee ku sabirta waa shahiidnimo ayaa la yidhi waxaana culimmadu yidhaahdeen shubankan caadiga ah ee dadka ina intuu ku dhaco ay ku dhintaan ama kaa waxaa la yidhaha mabtuun qofka caloosha u dhinta shubankan caadiga ah almabtuun isaga laftiisu anwaacda shahaadada waa ka mid oo axaadiida waa kusoo aroray mabtuunku laakiin taacuunku waxay yidhahdeen shubanka caadigae loo dhimanaya maahee waa nooc gaara oo nabaro intay jidhka meelaha jilicdan sanle ka soo baxaan dee xanuun daran iyo alam shadiida iyo ur xunna leh waxa weeyaan qofkii markaa inuu xanuunkaa u dhinto marka aslu taacuun waa nabarada meelaha goljileecda ah ee jilicda san leh kilinkilooyinka laabatooyinka ee caloosha waxyaabaha nabaro waaweyn baa ka soo baxa dabeed qofkii waa u dhimanaya taacuunka sidaasaa lagu tacriifiyey laakiin kan shubankee dadka qaarkood ku dhaca waxaa la yidhaha mabduun ee maaha taacuunkii labadubana waa nooc min anwaaci shahaada laakiin waa un kala duwan yihin baa culimadu yidhahdeen haddaba taacuunka waxaa nebigu ku tilmaamay qofkii ku dhintay inuu shahaado u yahay shuhadadu waa noocyo badan yihiin waxaa jira shahiidun fi dunya waalaakhira wa shahiidun fi dunya wa shahiidun fi alaakhira shahiidun fi dunya waalaakhirati qofka if iyo aakhiraba shahiidka ah waa qofka muslimka ah ee mujaahidka ah ee goobtii jihaadka lagu oofsaday ama lagu dila ku dhintay shahaadadiisa wax burinayana isagoon la iman sida khuluul iyo khiyaano iyo wixii la midka ah ama riyaa iyo istus iyo niyo xumo marka qofka isagoo niyadiisu wanaagsan tahay shahaadadiisiina wax buriyo aan la iman goobtii jihaadkana ku dhinta kaa waxaa la yidhaha shahiidun fi dunya waalaakhirati adduunyada waa ku shahiido dee laa yuqasal walaa yukafan walaa yusalla calayhi sidiisa maca dhiiggiisa iyo maryihiisa lagu aasaya lagu tukan maayo la maydhi maayo la kafi maayo waayo xukumkii shahiidka weeyaane adduunyada sidoo kale waa shahiidun fil aakhirati oo aakhirana dee ajarkii shahiidka ayaa u leeyihiy jannadii kaa waxaa la yidhaha shahiidun fi dunya waalaakhirati midna waxaa la yidhaha shahiidun fi dunya adduunyadunbuu shahiid ku yahay aakhirase shahiid kuma aha waa qofka isagoo dee qof muslima oo jihaadaya oo goobtii jihaadka ku dhintay laakiin la yimid shahaadadiisa wax buriya ama khaniimadii iyadoon la qaybin ayuu wax ka khiyaameeyou ka qaatay ama niyo xumo iyo istus iyo riyaa iyo sumcad buu u dagaalamayo lilaahiba kamay ahayn ka noocaasa adduunyada waa ku shahiid oo ilan inaku qalbigiisa iyo uurkiisa ma ogine sidii shuhadada loola dhaqmi oo laa yuqasal walaa yukafan walaa yusallaa caleyh sidiisaa loo aasay oo qabriga iyo xabaasha loo gelin marka adduunyadii waa ka shahiid aakhirase shahiid kama aha oo ilan waa kan shahaadadiisii isagu wax burinaya la yimide dee ajarkii shahaadada aakhira kuma leh laakiin adduunyadiibuu shahiid ka yahay qaybta saddexaad waa shahiidun fi laakhirati waa qof aakhiro shahiidkoo ajarkii shahaadada helaya waa kan taacuunka iyo ka caloosha u dhinta iyo ka biyaha ku qarqooma iyo ka dhisku ku dumo yani ilaa shan ba axaadiisu ay tirisa saaxibu lhadmi wa saaxibu lgaraq walmabtuun walmacuun kana ka mida marka marka kan waxaa la yidhaha waa shahiidun fi laakhirati oo adduunyada shahiid kuma aha oo yuqasal wayukafan wayusallaa caleyhi sida dadka caadigaa loola dhaqmi waa la maydhaya waa la kafmaya waa lagu tukanayaa marka xukumkii shahiidka adduunyada kuma leh ila xanuun buu u dhintay taacuun laakiin aakhiro ayuu ajarkii shahiidka leeyahy waa shahiidun fi laakhira xagga ajarka iyo abaalka marka kulligood waxay soo hoosgelayaan kuwa shuhadada lagu tilmaameen goobta jihaadka ku dhiman sida taacuunka iyo mabtuunka iyo saaxibu lgaraqi walhadmi waxay soo hoosgelayaan shahiidun fi laakhirati macnaha aakhiro ajarkii shahiidkay leeyihiin adduunyada se sidii dadka caadigaa loo aasaya ee sidii shuhadada loola dhaqmayo xagga adduunyada can ilbaraai bni caazibin baraa bni caazib waxa uu bukhaari ka wariyey qaala inuu yihi ra'aytu waxaan arkay annabiya nabiga ayaan arkay sala allahu calayhi wasalam yowma alaxzaabi ay yowma ghaswati alaxzaab duulaankii isbahaysiga gaaladu ay muslimiinta isku soo bahaysteen maalinteedii ayaa nebiga arkay yanqulu turaaba yanqiluna waa la dabdiyey isagoo ciiddii nebigu naqlinaya oo raraya ay min alkhandaq godkii weynaaye khandaqa ee madiine hareeraheeda laga qodayey si loo hakiyo waxa weeyaan socodka gaalada iyo fardahooga ku soo wajahan madiina loona qodayey laguna qoday biishaarati salmaan alfarisi tilmaantii uu ishaaray salmaan alfarisi oo dee taatikada iyo qaabkaa dagaalka aada u yaqaanay reer farisna ahaa marka taladiisiibaa godkaa lagu qodayey marka waxau yihi baraa waxaan arkay maalintaa yowmulaxzaab ee gaala isa soo bahaysatay yowmulkhandaqna waa la yidhaahdaa oo dee waa godka maalintii la qodaye waxaan arkay nebiga oo yanqulu turaaba ciidan raraya oo godkii ka guraya ilan god baa la qodaya oo ciiddii baa laga gurayaaye walxaal baan arkay qad waaraa uu qariyey adturaabu ciiddu ay qarisay bayaada baطni beerkiisa caddaankiisa yacni calooshiisii ama beerkiisa caddaankiisii boodhkii ama ciiddii uu gurayey ay qarisay walxaal huwa nebigu yaquulu uu leeyahay isagoo abyaadan gabaygan ku soo halqabsanaya lowlaa anta allahayow adigu haddaanad jiri lahayn oo adigu aanadna waafajin lahayn wanaagga mahtadaynaa mabaanaan hanooneen walaa tasadaqnaa waxna maanaan sadaqadaysanneen walaa sallaynaa manaanaan tukanneen macnaha waxaanu kugu caabudnay waafajintaada iyo adigu toosinta aada nagu toosisay waxay la midtuun aayaddii kale alla uu yidhi alxamdu lilaahi aladii hadaana lihada xikaayatan can qowli lmu'miniin iyadoo laga xikaayoonaya hadalka mu'miniinta ay odhanayaan rabbigooda iyagoo ammaanaya mahad allah iska leh ilaaha nagu hanuuniye nagu hagaajiye wanaaggaas wamaa kunna linahtadiya lowlaa an hadaana allah manaanaan ahaaneen kuwa hanuuna haddaan rabbina hanuunin taasunbay la mid tahay lowlaa anta mahtadayna haddaanad adigu jiri lahayn oo rabbow adiguna waafajin lahayn wanaagga maanaan hanooneen walaa tasadaqnaa walaa sallayna waxna maanaan sadaqadaysanneen manaanaan tukanneen fa anzil ku soo deji asakiinata xasiloonaanshaha calaynaa korka yaga wahabbit sug alaqdaama gomadaha iyo lugahana in laaqayna ay ilacdaa colka iyo cadowga haddaan la kulannana allahayow lugaha yaga sug oo kuwo cadowga u jilib dhigoon ka dhaqaaqin naga dhig ina alulaa kuwii gaaladu qad baqow waa nagu gardaroodeeno waa nagu xadgudbeen calaynaa korka yaga waana dulmiyeen idaa araaduu markay doonaan fitnatan fitnana abaynaa waanu diidnay oo ka yeeli mayno sidaad arkaysaan gabaygan nebigu dee ma tirina waa ku soo halqabsaday waayo nebigu gabayga ma aqoonoo ma tirin jirin ilaahay baana ka nasahayba oo wamaa callamnaahu shicra wamaa yembagii lah nebiga gabay maanaan barin umana habboono oo mid ka suurtooda maba ahaba waayo gabay yaqaan hadduu yahay waxay odhan lahayeen waa wixiisii markuu qur-aanka la yimid marka horeba waa kii gabi jire waa gabaygiisii unbay odhan jireen laakiin gabayga ma aqoon umana habboona mid u qalantana maba ahoo ilaahay baa ka nasahay lamana barin laakiin nebigu si aan ku talagalahayn yacnii itifaaqan laa qasdan ayuu gabayada ugu soo halqabsan jiro waxaa dhici karta dee gabay la tiriyey inuu ku soo halqabsado weliba markaa uu ku soo halqabsadana yacnii wasanka gabaygu qaafiye iyo wasan la dhowro oo haddii kale uu jabayo ayuu leeyihi wasankaa ma dhowri jirinoo waa ka jabi jiray waayo dee gabaygu miduu yaqaano oo dee waxa weeyaan cilmigiisu uu u baxsan yaho uu gabayga yaqaano ma aha oo imika lowlaa anta mahtadayna abyaadan cabdillaahi bnu abi rawaaxa lahaa marka waxaa ka horeysay tallaahi lowlaa anta mahtadayna haddii kale wasanku dee waa jaban yahay lowlaa anta imika shadrigaa hore lowlaa anta mahtadayna tallaahi buu ku toosayaa tallaahi lowlaa anta mahtadayna walaa tasadaqnaa walaa sallayna faanzil sakiinata faanzilan bay ahayd saasuu ku toosayaa wasanku faanzilan sakiinata calayna wahabbit ilaqdaama in laaqayna ina alulaa qad baqow wuxuu ku toosayaa hum baa meesha ku jirto ka maqan ina alulaa hum qad baqow calayna idaa araaduu fitnatan abayna iyadu waa toosanta waxba kama maqna marka calaa kullin waa abyaaduunu ku soo halqabsanayo laakiin gabaygu wuxuu yaqaanay ama nebigu uu tirin jiray ma aha oo ilaah baaba ka nasahay meelo kalena waa ku soo aroortay sidaasoo kale isagoo ugu soo halqabsanaya ama hadalkiisa uu waafaqayo yacnii wasankii gabayga oo kale meelaha qaarkood uu ka waafaqayo itifaaqan laa qasdan isagoo ku soo beegmay uun oon u qasdin halanti ilaa usbuucun damiiti wa fii sabiili illaahi maa laqiiti yani beytrajska yani rajiskii ayuu yar waafaqayaa qaafiyadiisii oo kale umana qasdin waxaa ka mid ah ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdilmualib marka mararka qaarkoodna hadalkiisa si itifaaqana biduuni qasdin ayuu u waafaqi jiray yacni abyaadda qaarkood shadru beyt ama beyt dhammaystiran laakiin guud ahaan gabaygu nebigu waxuu tiriye ama uu yaqaano midna ma ahayn waxaa laga qaadanayaa xadiidkan nebiga sala allahu calayhi wasalam tawaaduciisii iyo isdhuldhigiisii iyo dadka inaanu iska sooci jirina dee dadka un mid ka mida markay shaqaynayaan oo la shaqaynaya uu ahaa oo halka dadka madaxdii laga yaabo dee inay iska sarraysiiyaan oo halkaa intay fadhiistaan waxaa qabta nebigu isagaa ciiddii gacantiisa ku guraya marka waxay tilmaamaysaa tawaaduca iyo isdhuldhigga nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo sida ay u habboontahay qofka qaa'idkii waxaa la qabanaya isagu inuu ugu horeeyo si loogu daydo laakiin aanu meel fadhiisan can abi saciidin bukhaari abi saciidin alkhudri waxa uu ka wariyey qaala inuu yihi samictu waxaan maqlay annabiya nebiga ayaan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaal uu nebigu leeyahay man ruuxa saama sooma yowman maalin fii sabiili illaah ilaahay dartii ninka maalin u sooma bacad allaahu ilaahay wuxuu ka fogeeyaa wajhahu wejigiisa can inaari naarta xaggeeda sabciina khariifan toddobaatan dayrood marka waa min itlaaqi iljuzi wa iraadati ilkulli oo dayrtu waa axadu fusuuli sana alarbaca fasalada sanadka ee dee waxa weeyaan xilliyada afarta ah ee shitaagii alsayf alkhariif waa uun mid ka mid ah marka waxaana looga jeedaa sanadkii oo dhan oo dayrtii gaar ahaan looma jeeda e sanadkii oo dhan baa loo jeedaa qayb sanadkii ka mid a la cabiray muraadkuna waa cumuum alcaam sanadka oo dhan macnuhuna waxa weeye qofka maalin ilaahay dartii u sooma toddobaatan sannadood masaafo loo socdaa naarta rabbi ka dheereeya wejigiisa waa masaafo aada iyo aada u fog waana fadli aada iyo aada u weyn iyo faa'iido ku soo aroortay hal maalin oo la soomay laakiin waxa ku xidhan fii sabiili illaahi ilaahay dartii markaasaad ajarka iyo abaalkan helaysaa alxamdu lilaah ilaahay deeqdiisa iyo dee nicamtiisa waa fara badantaho wamaa kaana caطaa'u rabbika maxduura deeqda ilaahay ninna dee looma diidin oo cidna lagama mancine nin walba ilaahay wixii uga qorob ka qaadanaya marka waxaa jira dad dee baabka soonka deeqdaa soonka loo furayo aanu dhibinba hadday isniin tahay hadday khamiis tahay hadday ayaam walbii tahay hadday maalmo kale tahay marka dadka ilaahay baabka soomka u furay oo kale ninba baabbaa dee ilaahay u furaa soonka sadaqada salaada qur'aanka cibaadaadka kale dadku way ku kala badan yihiinoo alkamaalu lilaah qof loo wada furaa waa naadir laakiin qofba waxaa laga yaabaa inuu dhinac u dheereeyo ninba meelun baanu dee jannada ka soo gelaya addoommada ilaahay ninba uu wax ku dadaalayo marka baabkaa soomka cidda loo furay waa fadli iyo faa'iido aada u weyne waxaa ku xidhan uun shardiga ah fii sabiili illaahi haddaba fii sabiili illaahi ma fi ljihaadi ba mise fii sabiili aacati labadaba waa la yidhi laakiin waxaa aweleysan yacni fii sabiili illaahi fii sabiili aacati ilaahay dartii iyo aacadiisa inuu u soomay jihaadkana waa lagu fasiray oo waxaa la yidhi qofka isagoo mujaahida haddana awoodi kara inuu soomo dee laba fadiilaa u kulmaya oo fadligii jihaadka iyo fadliga soomka hadduuse waxa weeyaan soomku jilcinayo oo uu ka daciifayo jihaadkii waxaa u fadli badan markaa inaan u soomin si aanu jihaadka uga daciifin laakiin waxaa loo jeedaa qofka aan ka daciifayn ee aanu ka yacni xagga dee jihaadka aanu waxba ka yeelayn inuu labadii isku darsadaa waa fadli badanta laakiin sida raajixa in ilaahay dartii ibtiqaa'a wajhi illaahi wamardaati lagu fasiro qofka ilaahay dartii maalin u sooma wejigiisa naarta ilaahay toddobaatan sano masaafo loo socda ayuu ka dheeraynaya waa fadli iyo ajar aada iyo aada u weyn oo mudan in lagu dadaalo oo aan la iloobin can zayd bni khaalidin bukhaari wuxuu ka wariyey zayd bni khaalid radia allaahu alla raalliha ka noqda canhu zayde ana rasuula allahi rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam qaala uu yidhi man ruuxa jahaza diyaargareeya ghaasiyan nin duulaya oo fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa qof ku jihaadaya oo duulaya qofka diyaargareeya faqad khazaa isna waa duulay waman khalafa qofka uga dambeeya ghaasiyan nin duulay oo fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa qof yacni ku jihaadoo u duulay qofka ehelkiisii iyo ooridiisii ugaga dambeeya bikhayrin khayr oo waxaa ku qadaran ay fii ahlihi wadawiih yacni ehelkiisii iyo dadku mas-uulka ka ahaa iyo ubadkiisii qofka kaga dambeeya ninkaa jihaadka u baxay bikhayrin khayr kaga dambeeya faqad khazaa isna waa duulay halkanna xadiidkan waxaa laga qaadanayaa dee man dalla calaa khayrin falahu midlu ajri faacilihi waddaallu cala alkhayri ka faacilihi oo nin duulaanoo jihaad u baxaya ninka diyaargareeya hadday sahaydiisii tahay hadday silaax iyo hubka tahay hadday gaadiidkii iyo fardihii lagu duulaan tegi jira ay tahay qofka nin baxaya diyaargareeya isna waa duulay maxaau isagu kan duulay isagu ficilkiibuu la mubaasharoodo dee waxa weeyaan waa ninkaa dagaalkiiba galay mubaasharatan markaa kaasi ajarka wuxuu ku helay jihaadka dee u galay kan kalena ajarkiisii mid lamida wuxuu ku helay diyaargaraynta uu diyaargareeyey waayo nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu yihi ninka khayr dadka tusa waxa uu leeyahay ciddaa khayrka uu tusee khayrkii samaysay ajarka ay helayso mid lamida iyadoon waxba laga dhibin haddaba qofkii tusay ee u tilmaamay qofkii khayrka sameeyey mid lamida hadduu helay maxaad u malaynka aan tilmaan ku kaaftoomine isagu diyaargareeyeyoo ficilkan iyo camalkan ku daray dee waxaa shakila-aana inuu kasii ajar badanayo waayo kani tilmaan maahee tilmaantii wuxuu ku daray diyaargarayn oo camal khayra ayuu sameeyey sidoo kale ninka nin duulaan u baxay reerkiisii khayr kaga dambeeya macnaha daryeela baahidooda buuxiya waxay u baahdaan u keena kasii warhaya ila ubadkiiyo ooridu ilaalin iyo kawarhayn bay u baahan yihin markaa ninka ninkii jihaadka u baxay reerkiisii khayr kaga dambeeya ee kasii warhaya u daryeela isna waa duulay oo wuxuu ajarkaa duulaanka iyo jihaadka isna ku helay ninkaa jihaadka ku maqan ee reerkiisii uu daryeelay aanu ka dayacmin reerkiisi taasuu ajarkiiyo abaalka ku helay markaa dee wallaahu waasicun caliim ilaahay deeqdiisu waa ballaadhanta kii waxa weeyaan duulaanka toos u tegey ee naftiisa bixiyey iyo kaa baxay kii diyaargareeyey ama reerkiisa usii daryeelay labadiiba ilaahay abaalkiisa iyo ajarkiisa ayuu ka dhargiyey oo nin walba abaal waafiya ayuu siiyey waana ilaahay tabaaraka wa tacaala deeqdiisa ballaadhan ee waasica ah can abi hurayrata bukhaari abi hureyre wuxuu ka wariyey radia allaahu canhu ilaahay raalliha ka hade yaquulu ay qaala inuu yidhi qaala nabiyu nebigu waxau yihi sala allahu calayhi wasalam yacnii abu hureyra waxau yihi nebigu waxau yidhi isagoo ka soo xiganaya marka yaquuluna bimacnaa qaala oo mudaaricu bimacna almaadi buu noqdaa maadiguna bimacna almudaaric way isbedelaan yatacaaqabaani marka abu hureyre bukhaari wuxuu ka wariyey abu hureyre inuu yidhi qaala nabiyu nebigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalame man ruuxa ixtabasa xidha farasan faras xidho oo fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa iyo jihaadka ninka faras u xidha iimaanan rumayn uu rumaynayo darteedna faraska ugu xidhay ilaahay dartii bilaahi alla uu rumaynayo iyo wa tasdiiqan liajli tasdiiqin rumayn uu rumaynayo darteed biwacdihi alla yabowhiisa iyo ballanqaadkiisa uu rumaynayo ninka faras jihaad usoo xidha ee u diyaar gareeya ee calafka iyo yani korinta iyo daryeelideedaba ula niyooda inuu ku jihaad tago ama cid ku jihaad tagaysa uu siiyo sababtaa ninka faraskii usoo xidha u daryeela isagoo ilaahayna rumaysan ballanqaadkii iyobooha u yaboohayna yaqiinsan qofka sidaa sameeya fa inna shibacahu faraskaasi waxa uu ka dhargo iyo wariyahu waxa uu ku cokonaado ee biyo ah oo fa ina shibacahu shanawaanigu wuxuu dhan ee maa yashbacu bihi waxa uu ka dhargayo wariyahu ay maa yarwiihi min almaa waxa cokinaya ee biyaha ah marka faraskaasi waxa uu ka dhargayo calaf iyo cunto la siiyo iyo waxa uu ku cokonaanayo biyo u cabo iyo wa rawthahu saaladiisa iyo wa bowlahu kaadidiisuba fii miisaanih ninkaa sidaa sameeyey miisaankiisa ayay ku sugnaanayaan yowma alqiyaamati maalinta qiyaame halkanna waxaa ku jira fadliga fadlu rabti alfarasi fii sabiili illaah in gaadiidka sida fardaha oo kale ilaahay dartii loo xidho oo loo diyaar gareeyo oo loo daryeelo si loogu duulo alla dartii dee abaalka iyo ajarka ay leedahay oo abaalkeeda waxaa la gaadhsiiyey faraskaa ilaahay dartii loo xidhay waxaa calaf iyo cunto la siinayo ee uu ka dhargayo waxaa biyo loo keenayo ee intuu cabbo uu cokonaanayo ee uu ka si fiican uga dibirayo uga dhargayo saalada uu dhigayo markuu wax cunuu cabbo kaadida uu kaadshayo waxaasoo dhan maalinta qiyaame addoonka sidaa sameeya miisaankii xasanaadkiisaa loo saaraya si uu miisaankii ugu cuslaado dabadeed dee janno iyo waxa weeyaan maqaam sare uu ugu galo marka waa fadli aada iyo aada u weyn waxaa kaloo laga qaadanayaa anna saaxiba niyati yujar kamaa yujaru saaxibu alcamal qofka niyo wanaagsan niyeysta walow haddaa ficilkii yaanu fulinba laakiin sii niyeeyey waxaa loo abaal marinayaa sida ninka camalkii la mubaasharoodee ficil ahaanba u qabta loo abaalinayo kale waayo ninkani faraskan ilaahay dartiibuu u xidho o u diyaar garaynaya xidhiddaa uu u xidhay alle dartii ayuu abaalkaa ku helay xataa duulaanki iyo jihaadkiiba haddaanu dhicin waayo inama alacmaalu biاnniyaat wa inama likulli imri'in maa nawaa xadiidkii kalena waa kii ahaa dee duulaankii ghaswatu tabuuk ina bilmadiinati larijaalan maa sirtum sayran walaa qaطactum waadiyan ilaa sharakuukum fi lajr xabasahum alcudur madiine rag baa ku sugan oo kaga timaadeen baa nebigu saxaabadii la socotay ku yidhi aydaan meel socon togna ka tallaabin tallaabana aydaan qaadin ilaa abaalkiiyo ajarka waa idinla wadaagayeen sababtuna waa maxay cudurdaar baa idinka reebay ee niyadoodu waa idinla socotaa marka macnaha halkaa waxaa laga qaadanayaa niyadu qofka waxay gaadhsiin kartaa maqaamka qofkii caamilka ahaa ee camalkan qabtayba ayaa niyada wanaagsani gaadhsiinaysa oo iminka ragga duulaanka adayga iyo masaafadaa dheer lahaa u baxay ajarkoodii oo kale waxa gaadhsiiyey kuwii madiine ku hadhay bisababi niyatihim asaadiqa niyadoodii wanaagsanayd ee alla u badhax tirayd ayay maqaamkaa sare ku gaadheen marka niyadaadu hadday wanaagsanaato meel aan camalkaaguba gaadhayn ayaad ku gaadhaysaa niyo wanaagga wa can mucaadin mucaad waxaa laga wariyey radia allaahu canhu rabbi raalliha ka noqday qaale inuu yihi kuntu waxaan ahaa ridfa nabiyi nebiga mid fangashan sala allahu calayhi wasalam calaa ximaarin dameer korkiina ku fangashanoo yacni waxa weeye nebiguna dee xagga hore fadhiyo anna xagga dambe aan ka fadhiyo dameerkoo yuqaalu lahu la yidhaahdo cufayrun cufayr faqaala dabeed nebigu wuxu uhi yaa mucaadu mucaadow hal tadrii ma garanaysaa xaqallaahi ilaahay xaqa uu ku leeyahy calaa cibaadihi addoommadiisa korkooda iyo wa xaqa alcibaadi addoommadu xaqa ay ku leeyihiin cala allaahi alla korkiisa qultu waxaan idhi buu yihi mucaad allaahu alle iyo warasuuluhu rasuulkiisa aclamu uu ogaal badan qaala waxa uu nebigu yidhi faina xaq allaahi ilaahay xaqiisa calaa cibaadihi addoommadiisa korkooda uu ku leeyahay an yacbuduuhu waa inay caabudaan keligii oo walaa yushrikuu aanay la wadaajinin bihi bicibaadatihi cibaadadiisa shay-a waxba wa xaqa alcibaadi addoommadu xaqay ku leeyihiinna cala allaahi alle korkiisa anlaa yucadiba waa inaanu cadaabin man axadka laa yushriku aan la wadaajinayn bihi bicibaadatihi cibaadada alle shay-a waxba faqultu dabeed waxaan idhi yaa rasuula allah rasuulkii allow afalaa ubashiru oo miyaanan ugu bishaaraynayn bihi arrinkani annaasa dadka miyaanan ugu bishaaraynayn qaala wuxuu nebigu ku yidhi laa tubashirhum ha ugu bishaarayn oo fayatakilu dabeed ay isdhigtaan si aanay isu dhigan oo camalkiiba aanay u joojin oo aanay isku odhan un dee afka laa ilaaha ila allahu aad ka tidhaahdaan baa idin anfici si aanay sidaa u moodin oo camalkaba aan looga tegin waxba imika ugu bishaarayna daah hada alxadiid wuxuu tilmaamayaa awalan sida axaadiistii horeba dee tawaaducu lmustafa sala allahu calayhi wasalam rasuulka tawaaduciisii iyo dabacsanaantiisii iyo isdhuldhigiisii aanu ahayn mid iskibriyo isa sarraysiiye ama isweyneeye uu ahaa mutawaadic linnaas waxaa kaloo laga qaadanayaa xoolaha aynu dhaqanno ama dawaabka iyo wixii xayawaanaad la adeegsadee lagu intifaaco in loo magac bixin karo calaa ximaarin yuqaalu lahu cufayr si ay dee xayawaanaadka ama xooluhu u kala duwanaadaan magac in loo bixin karo marka xoolaha dee waata dadka reemiigu ay magacyo ula baxaan geel iyo lo iyo adhiba waxaa kaloo xadiidka ku sugan inuu towxiidu rabbi alcaalamiin uu yahay xaqullaahi cala alcabiid in ilaahay cibaadada loo badhax tiro oon cid kale lala wadaajin shirkina layska ilaaliyo xaqa ilaahay addoommadiisa ku leeyahay waa inay cibaadadii u badhax tiraan oo shirki aanay la iman hadday taa la yimaadaan addoommaduna ilaahay waxay ugu xaq yeelanayaan ilaahayna inaanu cadaabin cidda towxiid ula timaada markaa dee cadamulcadaabkaas ama wuxuu noqonayaa macnaha inaan haba yaraatee cadaabba la tusinba kol hadduu towxiid ku dhintay oo hore uu jannada ka galo ama macnaha lagu waarin maayo waa laga soo saaray xataa haddii lasoo mariyo si looga maydho macaasida iyo kabaa'irta waayo dee asxaabu lkabaa'ir waa taxta almashiica oo in shaaa cafaa canhum wain shaaa cadabahum xadiidka waxaa laga qaadanayaa oo kale in waxa weeyaan dadka wixii mustawahooda aan laayiq ku ahayneen ku habboonayn ee cilmiga ka mid ah in dib looga dhigi karo qarintii cilmigee la diidana aanay taasi noqonayn ee xikmad ay noqonayso iyo dadkoo cilmiga kolba waxay ka qaadan karaan la siinayo oo dee bukhaariba waa ka u baabisa baabu man khasa bilcilmi qowman duuna qowm yacni axaadiisan mucaadiya kuwa la midka ah wuxuu u baabaysta cidda cilmigii ku gaar yeesha cid dad kala sokadood muraadkuna waxa weeye cilmigu caam ahaan in dadka u wada gaadho waa hadafka la hiigsanayo dhammaan oo cilmiga dadka laga qarin maayo laakiin dee shay-an fa shay-an tallaabo tallaabo dadku masale aanay gaadhin haddaad garhka u geliso inay kuba gaaloobaan baa suurtowda waayo qofkii hadduu nas inkiro ama aayad qur-aana uu diiduu yidhaha maba jirtaba soo gaalnimo maaha waxa suurowda inaan u fahmin badde jaahilnimana ku xambaartay marka dadku wixii ay garan karayaanu in loo sheega laa tubashirhum fayatakilu marka imika nebigu wuxuu ugu diiday mucaad inuu dadkii xadiidkan u sheego dee wakhtigaa bidaayadii bilowgii islaamka iyo dadka caamadu ay badnaayeen ee aanay u bislaan waxaa laga baqday inay ku dagmaanoo ay yidhaahdaan camalba looma baahno camalkii ka dhaqaaqaan laakiin markii islaamku adkaaday ee cilmigu faafay ee ay ku haboonaatay masaladan in lagala hadlo dee waa la gaadhsiiyey oo fii bacdi riwaayaat faahbara biha mucaadun cinda mowtihi ta'auman bay ahayd xaafidku fatxulbaariga wuxuu ku odhanayaa halkaa waxaa laga qaadanaya laa tubashirhum nahyigu inuu ahaa nahyu tanziih laa nahyu taxriim nahyigu tanziih buu ahaye taxriim ma ahayn waayo taxriim hadduu yahay marnaba kuma warramayn mucaade sidaasuu ku dhiman lahaa laakiin dhimashadiisii ka hor si aanu u dembaabin ayuu xadiidkii sheegay cali bn abi aalibna waxaa laga wariyey inuu yidhi xadiu naasa bima yacrifuun atuxibuuna an yukadab allahu warasuuluh dadka u sheega waxay garanayaan ma waxaad doonaysaan alle iyo rasuulkiisa in la beeniyo masale aanay gaadhin haddaad ku bilowdo waxaa laga yaabaa inay beeniyaan dabadeed dembi weyn ay ku dhacaan adiguna aad sababta u noqoto ibnu mascuudna waxaa laga wariyey inuu yidhi maa anta bimuxadiثin qowma xadiiثan laa tabluguu cuquuluhum ila kaana libacdihim fitna yacni dad uma sheegtid war iyo xadiid aan cuquushood iyo garaadkoodu aanu gaarhi karayn ilaa haddaad u sheegto se barhkood waa ku fidnoobayaan dadkana in la fidneeyo dee lama doonayo rabbaaninimadaana yani de waxaa lagu fasira culimada kunuu rabbaaniyiin rabbaaninimada waa tacliimu nnaas sikaara alcilmi qabla kibaarih sida ibnu cabaas iyo kheyrkiiba ay ku fasireen dadka in la baro cilmiga masaa'ilkiisa yaryar ee koobkooban ee bilowga ah intaan kuwa waaweyn la gaadhin marka ninka aalibulcilmiga ama daaciga ama caalimka cid wax u sheegaya waa in masaa'ilku u kala xisaabsanaadaan oo goobta uu ka hadlayo iyo dadka uu la hadlayo iyo waxa uu kula hadlayo iyo masalada uu kala hadlayo intuba waa inu qiyaasnaato laakiin hadday suukaa mid noqoto cilmiga awalkiisa iyo aakhirkiisa oo dabadunu qabato waa xikmad daro waxaana ka dhalan karta dadku inay fidnoobaan oo diinta ay ka durkaan marka waa muhim aad bay muhiim u tahay masaladu iyadoo xaq ah maanta inaad sheegtaa munaasab ma tahay inaad garan karto waxaa la yidhaha maa kullu xaqin yuqaal xaq walba lama yidhaahdo imisaa masaa'il dib loo dhigaa si wakhtigeeda ay u gaadho waa xadiida nebiga iyo nusuusta ku cad marka in la tixgeliyo oo muraacaad lagu sameeyo mustawayaadka dadka iyo garashadooda iyo caqligooda iyo cilmigooda iyo waxay qaadan karaan waa arrin muhiim ah masaailka ictiqaadkee daqiiq oo kale dadka ha kala hadna ilaa horta aad asaasiyaadka usoo bilowdo oo aad wax badan soo barbaariso laakiin halka ugu sarraysa haddaad ka bilowdo dee waxaa laga yaabaa inay asmaad iyo sifaadkiiba ka gaaloobaan ama ay diidaan ay ku idhahdaan waa nagala tag marka waxaynu ka qaadanaynaa laa tubashirhum fayatakiluu masaa'ilka cilmiga wakhtigeeda ku habboon baa laga hadlaa ee mar walba inaad ka hadashaa daruuri ma aha yacni cilmiguna waa ballaadhan yahi dadka qaarkood baa laga yaabaa inay meel un kaga dhegto diintu waa waasac cilmiguna waa ballaadhan yahi meel walba halkii ku habboon ka hadal masaa'ilka meel walba halkay munaasab ku tahay ku sheeg laakiin ha moodin in waxa weeyaan meel keliya un lagu dheganaado can abi hurayrata ana rasuula allah bukhaari abi hureyre wuxuu ka wariyey ana rasuul allahi rasuulka ale sala allahu calayhi wasalam qaala uu yidhi alkhaylu farduhu lialaaatin saddex nin bay u sugnaadeen macnaha fardaha saddex qolo unbaa dadka haysta asnaafta noocyadu waa saddexdaa qolo un lirajulin nin markaa rajulku dee waa kharaja makhraj alghaalib oo si guud unbaa loo cabirayaa lirajulin nin ajrun abaal bay u yihiin oo de inta badan faras cidda adeegsata ee ka shaqaysa waa un rag marka lirajulin nin fardihii waxay u yihiin ajrun abaal oo ajar iyo abaal buu ka helaya walirajulin ninna sitrun asturaad bay u yihiin oo wuu ku asturan yaho waa u xilqarinayaan wa calaa rajulin nin kale korkiina farduhu waxay ku yihiin wisrun dembi oo waa ku dembaabayaa fa ama aladii haddaba kiimiya lahu isaga uugu sugnaaday fardaha ajrun abaal ama fa ama aladii kiimiya lahu isaga uugu sugnaaday ajrun ajar iyo abaal fardaha uugu sugnaaday farajulun waa nin ninka oo rabatahaa fardaha xidhay fii sabiili illaahi ilaahay dartii u xidhay yacni fardihii wuxuu u soo xidhay u daajinayaa calafka u siinayaa u daryeelayaa si uu ugu duuluu jihaad ugu galo marka waa nin fardaha ilaahay dartii u soo xidhay oo fa ataala dabeed xadhigga u dheereeyey fardihii u soo xidhay xadhigga u dheereeyey fii marjin bannaan waasacoo ballaadhan oo geeda leh aw rawdatin ama beer biyo leh bannaan ballaadhan oo geeda leh ama beer biyo leh ayuu xadhiggii u dheereeyey si uu meesha doonaan ay uga daaqaan famaa asaabad haddaba waxay haleesho fardahaasi fii tiyalihaa xadhiggeedaa loo dheereeyey wax alle waxay ku gaadhay ku daaqday ku haleesho xadhiggeeda daalika ee kaa ah oo min almarji yacni bannaanka waasaca xaggiisa ay ka gaadhay ka haleesho aw irawdati ama beertaa xaggeeda ay ka gaadhay ka haleesho macnaa wixii ay ka daaqday ka gaadho kaanat waxay u ahaanaysaa hiya ay mawaadicu racyihaa meelaha ay ka daaqday meeshay doonta ha noqotee waxay u ahaanaysaa lahu ninkii xasanaatin wanaagyo loo qorayo walow annahaa haddii iyadu fardihii qatacad ay goosato diyalahaa xadhiggeeda loo dheeriyey hadday goosatoba xadhig iyo dabarkiiba ay goosato oo fastannat markaa ay booddo ama ay orodo sharafan yacni meel dheer aw sharafayni ama laba meeloodoo dhaadheer ama meel taagsina ama laba meeloodoo taagsina waa meesha dheer ee murtafica ah haddii xadhiggii loo dheeriyey intay goosato ay booddoy orodo yacni meel dheer ama laba meeloodoo dhaadheer ay gaadho oradkii ay ku gaadho kaanat waxay ahaanaysaa arwaasuhaa saaladeeda iyo wa aathaaruhaa raadadkeedu xasanaatin wanaagye u ahaanayaan lahu ninkii fardahan waxa weeyaan u xidhay ee u diyaargelinayay jihaadka walow annahaa haddii iyadu fardihii marad ay soo marto binaharin binaharin fadxad iyo sukuunkaba waa loo dabdiyee tog biyaa hadday soo marto oo fa sharibat ay ka cabto minhu togii walxaalna ay ka cabto ay ka cabto lam yurid aanu dooninba ninkii diyaargaraynaya ee yacni waxa weeyaan soo xidhay an yasqiyaha inuu waraabiyoba isagu aanu doonin laakiin intay soo marto in la xadhigii bay goosatay ay ka soo cabto kaana wuxuu ahaanayaa daalika cabitaanka ay togaa ka soo cabtay xasanaatin wanaagyu ahaanayaa lahu ninkii warajulun iyo nin waa kii labaade rabaahaa u soo xidhay fardihii taqaniyan kaaftoomid uu ku kaaftoomayo darteed oo uu makhluuqaadkana kaga maarmayo xoolo iyo maal kalena uu kaga maarmayo marka wuxuu fardaha u soo xidhay kaaftoomid iyo qanaaco uu ku qancuu cid kale kaga maarmo iyo wa tacafufan waliajli tacafufin iyo dhowrsoonaad darteed dad inuu waxweydiisto uu kaga dhowrsoonaado ayuu fardaha usoo xidhay uma lam yansa dabeed ma iloobin xaqallaahi ilaahay xaqii uu ku lahaa fii riqaabiha qooraheeda qoorteeda xaqii alla uu ku lahaana ma iloobinoo dee waxa weeyaan wixii lagu waajibiyey xilkiisii waa gudanayaa oo waa nafaqaynayaa calafkiibuu siinayaa wuu masruufayaayo wuu daryeelayaa waxaanay awoodi karinna ku xambaari maayo marka xaqallaahi loogama jeeda zakuu ka bixinayaa oo zako laguma laha fardahae waa macnaha wixii ay mutaysatay lagu waajibiye daryeel ahaana wuu siinayaa oo ma dayacayo waxaan daaqada iyo awooddeeda ahaydna kuma xambaarayo sidaa ayaa looga jeeda xaqii ilaahayna ma iloobina waa daryeelay marka uma lam yansa dabeedaan iloobin xaqallaahi ilaahay xaqii uu ku lahaa fii riqaabiha qooraheeda yacni qoorteeda ama luqumaheeda walaa duhuurihaa iyo dhabarhadeeda toona aan iloobin xaqii alla uu ku lahaa oo yacni dhabarkeedana dee ciddii u baahata ee dhibaato ay waxa weeyaan dee u haysa inuu gaadiid helo uu fuulo fuushiinaya oo aan ka mancinay waxa weeyaan dee qoodha marka looga baahdo fardaha kalena bixinaya dee waxa weeyaan ka qoodha ah marka yacni ka sidaa xoolihii u yacni fardihii u xidha isagoo kaga maarmaya khayrkii kagana dhowrsoonaanaya mas'alada makhluuqa xaqii ilaahay qoorteeda iyo dhabarkeeda ku lahaana an iloobin ee daryeela fahya iyadu fardahaasi lidaalika ninkaana waxay u tahay sitrun asturaad bay u tahayoo kaasina wuu ku asturan yihi oo dee bani aadam inuu gacmo hoos dhigto waa kaga asturmay iyo warajulunin ninka oo rabatahaa fardaha u xidhay fakhran liajli fakhrin faan dartii wa riyaaan liajli riyaa'in iyo istus uu dadka istusaya darteed wa niwaa'an liahli lislaami ay mucaadaatan liahli lislaam iyo cadaawad uu dadka ahlulislaamka la colaytamaya darteed fardaha u soo xidhay fahiya farduhu wisrun dembi bay ku tahay calaa daalika ninkaa korkiisa kaana dembi bay ku tahay marka yani waxaa la tilmaamay dee fardaha farduhu horta waa macquudun fii nawaasiha alkhayr oo khayr baa luqunteeda lagu xidhay waana gaadiidka ugu qiimo badan ee la dhaqdo duulaanka iyo jihaadkana lagu geli jiray ee gaadiidka ugu sarreeya maanta halkuu ku jiro fardaha maalintaa berigaa ku jiray marka fardihii dee qofkii cadaawad iyo dulmi iyo faan iyo istus u soo xidhaa dee waa ku dembaabaya oo waxa uu calaf siinayo ee uu daryeelayo ee uu tacab ku bixinayo dee wisri iyo dembi unbay ku tahay halka qofkii wanaagga usoo xidhay wax alla wuxuu siiyey iyo halkay martay iyo raadkeedaba ajar looga qorayey kanna wisri iyo dembi baa lagu qoraya waa cagsi kan isagu aan jihaad iyo daaco kale usoo xidhin laakiin inuu isna ku kaaftoomo kuna dhowrsoonaado usoo xidhay xaqii lagu waajibiyeyna qoorteeda iyo dhabarkeedaba daryeeloon dayicin kaana asturaad bay u tahay waa ku asturan yahay oo dee sitri bay u tahay ka laakiin isagu u soo xidhay fardaha duulaan iyo ilaahay dartii inuu ugu jihaado kaasi ajar aan la koobi karayn buu ka helay oo dee waa taa la tilmaamay in meel alla meesha ay marto iyo raadkeeda ay waxa weeyaan meesha ay cag dhigto iyo xataa waxay cabto iyo waxay cunto iyo xataa saalada ay dhigayso waxaasoo dhan ajar iyo abaal iyo xasanaad iyo wanaag ayaa looga qorayaa kol hadduu wuxuu soo xidhay ilaahay dartii uu yahay wax alla waxaa tacab ku baxaya iyo meeshay cag dhigtay raad ay martaba ajar iyo xasanaad baa looga qoraya wacan caaishata caaisha bukhaari wuxuu ka wariyey radi allahu canha rabbi raalliha ka noqday qaalad inay tidhi kaana yowmu ciidin waxa ahaa maalin ciida ayaa jiray maalinkoo yalcabu ay ciyaarayaan assuudaanu kuwa madmadow waa qolo xabashida ka mid ay ahaayeen bidaraqi gaashaamada ay ku ciyaarayaan iyo walxiraabi warmaha fa imaa sa'altu haddaba waxay tihi laba waa midkoodoo fa imaa sa'altu inaan anigu weydiiye rasuulallaahi rasuulka alleh sala allahu calayhi wasalam wa imaa qaala iyo inuu yidhi labadaa waa mid inaan anigu weydiistay iyo inuu isagu igu yidhi labadaa waa midkooda waa shakun min caaisha caaisha labada ka kala shakisane waxay tihi labadaa waa midkoodu inaan anigu weydiiyey iyo inuu isagu igu yidhi tashtahiina tanduriina hamsatulistifaamkiibaa xadfane ay atashtahiina ma waxaad doonaysaa caashaay tanduriina inaad daawatood eegta miyaad rabtaa fa qultu waxaan idhi bay tidhi nacam haa haa waxaan doonayaa inaan daawado fa aqaamanii dabeed wuxuu i joojiyey bay tidhi nebigu waraa'ahu gadaashiisa macnaha sida raggan ciyaaraya dee si aanay u arag uu uga asturo xagga dambuu i joojiyey bay tidhi khaddii dhabankayguna calaa khaddihi nebiga dhabankiisa dushiisa ayuu saaraa markaa xagga dambe intuu i mariyey ayaa dhabankaygu dhabankiisa uu saaraayo halka aan ka daawanayey anigoo nebigana isku asturaya si aan ishoodu aniga iigu dhicin ayaan halkaana ka eegayey wayaquulu nebiguna wuxuu lahaa duunakum ey ilzamuu war laasimoo ciyaartiinna wata banii arfidata yaa banii arfida ree banii arfidow arfida waa awowgooda ay ka soo jeedaan baa loo nisbeeyey waana qolo xabashay ay ahaayeen waxay tihi caaisha markaa xataa idaa maliltu markaan daalay ayaa qaala nebigu wuxuu yidhi xasbuki hamsatulistifaamkii baa ka xadfanay ay axasbuki ma kugu filan tahay intaasi qultu waxaan idhi bay tihi nacam haa qaala wuxuu yidhi fadhabi haddaba iska tag hada alxadiid waxaa laga qaadanaya horta yowm alciid waa yowmu faraxin wa suruur wa tawsicatin cala alahli waalawlaad horta waa maalin farxad iyo raynrayn dee ehelka iyo ubadkana in loo waasiciyo oo maalintaa farxadda ay muujiyaan wixii ciyaar aan xaaraani ku jirinna dee la ciyaari karo ayaa xadiidka laga qaadanaya waayo nimanka madmadow ee xabashida ah waa maalin ciideedoo dee ciyaartaa hubka ay ku ciyaarayaan gaashaamada iyo warmaha ayay ciyaarayeen nebiguna waa u taqriiriyo ma inkirinoo ma odhan maxaad u ciyaaraysaan marka maalintan ciiddu waa maalin farxad iyo ciyaar la muujin karo laakiin bimaa laa yukhaalifu sharca wixii aan sharciga khilaafsanayn aan ka hor imanayn oo iyaga nooc diyaargarow iyo tobabaraaba ku jira yacni warmahan iyo gaashaamadan lagu ciyaarayo dhinacna waa ka ciyaar dhinacna waa ka diyaargarow ee iska wakhti la dayacayuun ma aha marka xataa ciyaartu wax manfaco iyo wanaag le inay dee ku jiro way fiicanta caaisha markaa waxay tidhi ama anaa weydiiyey ama nebigaaba igu yidhi ma doonaysaa inaad daawato haa baan idhi oo kaalay buu yidhi oo sidii baan ku daawaday halkaana waxaa laga qaadanayaa mulaatafatu zawji lisawjati yacnii ludfiga iyo dabacsanaanta ninku uu ooridiisa u dabacsanaanayo ee mararka qaarkood inuu ka farxiyo inuu waxa weeyaan dee farxad qalbigeeda geliyo inuu ku dadaalo waayo isagii baa yidhi ma doonaysaa inaad daawato haa markay tidhna waa u yeelay ilaa ay iyadu ka daashayna kama joojin markii ay iyadu daashay ayuu weliba yidhi ma kugu filantah ise waad sii daawani markaa dee yani khayrukum khayrukum liahli wa ana khayrukum liahli nabigu waa kila sal alla alay wasalam ka idinku khayr badnay waa ka ehelkiisa ugu wanaagsan aniguna ka ehelkiisa ugu wanaagsan baan ahay marka dee waa miaal min arwaci اlamila waa tusaale la yaab leh oo in lagu wantoobo wax lagu qaato mudan in reeraha loo dabacsanaado oo laga farxiyo gaar ahaan ayaamka dee faraxa iyo ciidaha waxaa kaloo laga qaadanayaa dee raggii waxyaabahay qabanayaan ama ciyaartooda in la daawan karo xagga dumarka iyadoon dee iyaga daatadooda loo jeedin oo dee aragti xumaani ku dheehantay aanay ahayn laakiin dad ama tobabar ama ciyaar ama wax lamida meel ku soo bandhigaya iyagoo asturan dee dumarkii inay eegi karaan marka caaisha iyaga dee daatadooda dankama laha eh laakiin ciyaarta noocaasee warmaha iyo gaashaamada ay ku ciyaarayaan bay daawanaysa markaa dee wax bannaan inay too dhibaato ama bilaaya aanay ku jabnayn baa halkaana laga qaadanaya can ibni cumar cabdilaahi bni cumar bukhaari wuxuu ka wariyey can nabiyi nebiga wuxuu kasii wariyey sala allahu calayhi wasalam ibni cumarna qaale inuu yidhi nebigu jucila waxaa la yeelay risqii risqayga taxda dilli rumxii warankayga hadhkiisa hoostiisa la yeelay wa jucila waxaa la yeelay adillatu dullinimada iyo wasakaaru xaqirnaantana calaa man mid korkiibaa la yeelay khaalafa khilaafay amrii arrinkayga xadiidkana waxaa laga qaadanayaa dee fadaaisha jihaadku uu leeyahay waxaa la socda xusuulu risqi min alghaniima oo asbaabta risiqa lagu helo dee waxaa ka mid a aljihaadu fii sabiili illah waayo khanaa'im iyo xoolaha gaalada laga furanaya laga yaabo si kaleba inaan lagu heleen marka jucila risqii taxta dilli rumxii waa khaniimada yacni jihaadka uu ku soo helayo ama uu ku soo qaadanayo nebigu sala allahu calayh wasalam wahaakada mujaahidiintu yacni wakhti walba haniimana waxaa la yidhaha wixii xoog iyo cudud dee gaalada lagaga qaato saaxada macrakada haniimaa la yidhaha dee waana la qaybiyaa laakiin wixii dagaal la-aan uun lagu helo fay baa la yidhaha waa wax u soo noqday muslimiintu ay markii horeba xaqu lahaayeen oo kale laakiin dee biduuni xarbin ugu soo noqday faygu laakiin haniimadu dagaal iyo jihaad bay ku xasilaysa marka risiqayga waxaa la yeelay warankayga hadhkiisa hoostiisa marka waranka waxaa loo cabiray dee waxa ugu badanee laysku gano ama wakhtigaa lagu dagaalamo ahaa midda kale raayaadka iyo calaamada dagaalka loo taago ilan raayadu hadday dhacdo ciidanku waa jabayaaye waranka afkiisa madaxiisa sare ayaa laga luli jira oo lagu xidhi jiray saasaa waranka loo cabiray marka warankayga hadhkiisa hoostiisa risiqayga la yeelay macnaha waxa weeyaan arsaaqadayda waxa la yeelay khaniimooyinka gaalada aan ka soo qabsanayo jihaadka iyo duulaanka markaan ugu baxo haniimadiina iyadoon dagaalkii dhicinbana way xasili kartaa oo labadii col markay indhaha iska qaadaan haddaan iyadoon farba laysku fiiqin gaaladii ay ka yaacaan dee waa haniima waa laga qabsanaya haddii gacmaha laysla galo laga xoog roonaado la muquuniyana iyaduna dee waa haniimo nebigu waxa uu tilmaamay dullinnimo iyo xaqirnaan waxaa la duldhigay qofka amarkayga khilaafa kaasaa dullinnimo iyo liidasho dhabarka loo saaray liidashadaasi waa calaa maraatib iyo dullinimadaasi oo inay gaadho xaddulqatli waalasri waa sida kaafirka xarbigee lala dagaalamayo dullinnimada la saaray heer waxay gaadhaysaa in nolol lagu qafaasho ama laba dilo ama dulinimadu waxay gaadhaysaa dee waxa weeyaan marxalada akhduljizya oo kuwa ahlu kitaabkii dee islaamka ku hoos noolaa dullinnimada korkooda la saaray markay islaami waayeen waa in maal cashuur sannadeed ama xoole madaxooga ku waajiba laga qaado oo lagu ilaaliyo naftooda iyo maalkoodaba waa nooc dulli ah xataa yucطu ljizyata can yadin wahum saakhiruun ilaa ay gacanta jizyada ka dhiibaan iyagoo dulaysan waxaa kaloo dulligu gaadhi karaa qofka muslimkee kabaa'irta xambaarta dee xuduudda iyo qisaasta lagu fulinaayo waa nooc dullayn iyo ihaanayn in xuduuddii lagu fuliyo oo wixii uu galay laga gooyo guud ahaanna cid kasta oo walow mukhaalafadoodu haba kala duwanaato dulligooduna haba kala duwanaadee cid kastoo amarka nebiga khilaafta waxay nasiib iyo qayb ku leedahay dullinimada iyo xaqirnaantaas shanawaani xaashiyada hoose wuxuu ku odhanaya faina man itabaca amra nabiyi sala allahu alayhi wasalama fii qowlihi wa ficlihi falahu lcizu fi dunya walaakhira rasuulka ninka raaco odhaahdiisa iyo ficilkiisaba cizi adduunye iyo mid aakhiraba waa u kulmaya alaa tara ana alculamaa alcaamiliina yanaaluhum alcizu fi dunya walaakhira xata ina almuluuka taati likhidmatihim kalcizi bni cabdisalaam miyaanad arkayn buu yihi culimada caamiliinta cilmigooda ku camal fasha cizigu ifiyo aakhiraba inuu soo gaadho oo xataa boqoradu ay ugu imanayaan iyaga inay u adeegaan sidii cizi bni cabdisalaam oo kale marka calaa kullin yacnii qofka dee amarka nebiga qaatana cizigaasuu helayaa waalcaksu bilcagsi qofka ka baydhaana dulli iyo xaqiraan ayuu helayaa oo nooc cuquubo ah falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amri an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim marka calaa kullin yacni qofku waa inuu ka digtoonaado mukhaalafada amarka rasuulka si aanu u dulloobin waayo sharaftu waxay ku jirtaa nebigoo lagu daydo dullinimaduna waxay ku jirtaa iyadoo laga baydho oo dariiqiisa aan la qaadin